mawduuceed muhiiman o dadka fabaa inay arrintaas ku faa'iidaysadaayaan yani naftiya fursadinata inuun iska dhaafsan arrintaas soomaaliya burburkii kudib walxal siyaasi eh oo faylan mukudhiin runtii sababtaas daraadieh dadka oo soomaalida sheegada oo geeg afar state shag state beenbeenga inti suubsideen haddii wa istiryal erowna ungogolaadana in iyo geeg eran degmo ama gobola walaga geebsadee yani marxaladaas marxalada soomaaliya geegka anfacasa ma e nidaamkun soomaaliya geeka oo inka muuqata inya dowladnimadeeda wala ku nagadahayta runtii systemkun four point five ka ka kooy yani siyaasad bilaaw yow isfahan bilaaw yay markaan maybaan aragay ka jiif sagaarey ahaan lamaadaas hal hal an hayn haddii la helo kor oo soomaalidana macna cadaalad unsugu biyaas oo hesheeno haddii laakiin un la hayna dada wili maana dhulkyo la haya maana nabadgelyin ka roogin dada dhulyo maarana wili ku moqon dada maylika sugu biyahay yani barakac dada maylika suub yahay dhibaato dowlada kalan adeegsadahay marka suurtagal managadaas in geeka degme i gobol dheer ha istriyoy hoob soomaalinimada rugnoo eto oo cadaalad soo binafadaan adduunkun kaalaneen istriinen hooba listri yani madaase dowladnimada koohees laakiin inti laisku tiriyo un four point five ka mayn hayidaane hal siyaasadeed oo meelig wiilad oo republican leer oo soomaaliya oo teegingo central government le way deeri doon laakiin buundida lika deeray mechanismka meelika magun marka lanka geegsada goboleh kii koobi loo i baar dheer i jirib i jamaam i kismaageega dadkii ka deedsiimaan in seeda kor yaa runtii siyaasad xumada heerkas deerasa adada dherta geeka degmi walaka qeybiye yani dadkii la haysan ama codleey yani managadaas marka adduunyada nafti ma inka baaqane inay arintun oo southwest hajeedi hayto guureedkana karaacsigii arin compromise ew arin dadka soomaalida intii oo nabad ku helaayan lukutiriyow bartiyata ku kooyas ama xisbiya siyaasadeed oo sharcigaysan ku kooyaan mayba sax ee in soomaalida afar ish walaan la sheego walka qaybsata markaas kadib soomaalinimadii hoos damnagado degmooyinka lisal lankorkukooy oo martahay iyo geeg walkiin qeyb yahay adag adiga dhulka deganaytina kan wala lan qeyb yahay nagati marka taas mayba ka tusaase nasiib daro tusaas laakiin dadkun geeka fikirey dhulkaasa wal ansuu biyaana leh haddaytan meeraanun yani dad ini oo haddaytan leer maabumudan wakti kasta suurtigalo haddii ad wala ada leeta ad macnaha ad ad ansurinto dadkaas ka siyaasad ahaan ini arrintaas ku dhabeeyan in iyo dhalinyaradaas oo mutacalimiinta haddii isxulay ganaan isteediyo leen dhulka dhulka ganaani la ere ee runtii dadka soomaalida ah inta badan ogin laakiin ma iska dayan iniyo walaas different laakiin historically taariikh ahaan mayba ogna dhulkan frontline lama meelay ya ya lahu kala jari boqortooyadan afgooda degan hayti branchitena mayba hayti luuga hayti lankin inuu east africa hugalan luuga la control jari walus i haddii isku wada hubkala ku dhikay wax dhawaayay lankin inigan ku kooyo oo webiyaal ku dhindiya hugalan afgooya lagu xukumi jari yani saldanada lamadaas meelada deganaan ciidana lahaayeen fardoole ee hubaysan ilaa dhulkan kismaa ilaa bual ilaa jirgi jamaam ilaa i xamar ilaa i beledweyne kulli oo xukumi jaran markaas mayba haytay tosifaylan lan wada noolay dadkun geeka walaanyaga oo ganaan state leh hadda dhulka baba sheega yani walaayo ka hadalahan ganaanada likri dhulku webigu marka dadkaas xagan leeyin alamarka may gabe in oo media horta dadka mideeyo dadkaas meelahooda dhegtiyo teeganta dad dadyo eh oo intellectual eh ama dad siyaasiyiin eh wal ku sugahayaan dadkii walala ku sugahaya galaan isteeda kumid eh soodwastada kumid eh yan dadkaas ini iyo dadkaas afkaartas deersiyan dadkaas qaylaha kuweerta naftiga guda ka jara oo dhulkan webiyadan degan qayle qayladii adduunka deeras soomaalida kala deeras mayn qaylahayta un dadkaasena waana maamulkaasena calankeeda ka sure iyada anfududa laakiin lanka inuus ogolaada dhimasho xoolo iyo unique midnimo inuus ogolaado haddii la helo midnimo kadibna talo guudu may koyse xooli koys xoolo hooba la helona ciidana kooya ciidan hooba kooya dhulkii nabada lanka noolada yani lankun soomaaliga ilaa lasku reebo soomaalinimo kale unku sugteeda in inuus cadaalad suubi yani maxkamada la sheego inaad qobato la fade lankan dambiiliga ee meelikan oo dhulkan webiyadun isticmaalsada fadow waa inaad ku qabata maamuladun unu sheegano ku qabdo kor waa inay ciidamadii dhisidan aan dhulkan nabadlanka noolada si xataa soomaalida kalanku badbaado marka maamulkun absew unugeeka dadka soomaalida sharshakiisanna dadka soomaalida mis aaminsaneyni yani dadka soomaalida xadgudub badan iska suubiyan mayba geeka yani ku dooranay soomaalinimadii lanko shisheeye ciidan jiro internationally in arintun la hordhiko ciidamadan u roogto masheer qaadaan oo ajnabiga eh naftatiidii ogolin haddada wal oo brufi aan lakoyt ama wal cid haddaadan lakoyta dherta dhulkaasi degana aboogee dhulkaas ka taliyahay dhulkuma degana dad saasi ah nabadalka noolada la fade marka adduunyada la isticmaalay allankun axmed madoobe masku koyna yani mayba dowladda kenyaha isticmaalay haddiiba adduunyada macnaha la isticmaalo adin waa inaad adduunyada isticmaal